alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih صaxbihi wslama tasliima kaiira baabu mulaaطafati اlyatiimi wاlbanaati wasaa'ir dacfa baynu ku soo jiray qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam layse almiskiinu miskiinka dhammayska tiran ee kaamilka ahi ma aha aladii midka tarudduhu ay dhaqaajinayso atamratu xabadda timirta ah iyo watamrataani labada midhee timirta ah walaluqmatu iyo ka ay dhaqaajinayso toona rurmadeena hal mar wax la cuno ama afka la geliyo iyo waluqmataani laba jeer waxa afka la geliyaa toona inama almiskiinu miskiinku waxa weeyaanuun aladii midka yatacafafu dhowrsoonaanaya ee dadka baryadooda iyo tuugsigooda ka dhowrsoonaanaya muttafaqun calayh markaa miskiinka ee la nafiyey waa miskiinka kaamilka ah ee in wax la siiyaa ay habboon tahay isagana ay ku fadli badan tahay ma aha kaa dawarsanaya ee intuu dadkii wax weydiisto marka loo dhiibo xabad timira ama laba midh ama waxooga yar oo kale ama shilimo dhaqaaqaya ma aha ee sidaa ku tagaya waayo kaasi dee miskiin haba ahaadee laakiin waa qof xoogsanaya oo dhaqdhaqaaq buu samaynayaa oo waxbuu urursanayaa oo kusoo ridadaasuu hayaa hadduu raashin u dhaqaaqa waxaa laga yaabaa inuu raashin badan urursado hadduu lacag u dhaqaaqa waxa suurowda inuu lacag badan ururiyo laakiin miskiinka dhabtaaha ay tahay in waxa weeye wax la siiyo oo isaga inta la eega waxsiintu ay ku fadli badan tahay waa ka su-aasha dadka ka dhowrsan weeye dadka waxba weydiisanahay riwaayadan dambena way sii caddaynaysa qaala wa fii riwaayati fi صaxiixayn wa jaءa fii riwaayati fi صaxiixayn riwaayad kaleoo صaxiixaynka ku sugan waxaa ku yimi inuu rasuulku uhi layse almiskiinu miskiinka kaamilka ahi ma aha aladii midka yatuufu cala nnaasi dadka ku wareegaya ee tarudduhu ay dhaqaajinaysa alluqmatu halka afgelis iyo waluqmataani laba jeer waxaa afka la geliyaa ay dhaqaajinayaan watamratu iyo xabadda timirta ah iyo watamrataani walaakina almiskiina ha yeeshee miskiinka aladii laa yajidu miskiinka kaamilka ahe aladii midka weeye laa yajidu aan helahayn ghinan haninimo yuqniihi kaaftoonsiiyo oo ku filan aan helahayn walaa yuftanu bihi oo aan lana ogaanahayn oo aan la fahmahayn marka nusqadkana lalaa yuftanu lahu midna laa yuftanu bihi ay laa yuclam aan la ogaanahayn oon lagu baraarugahayn oo fa yutasadaqa calayhi wax lagu sadaqadaysto walaa yaquumu oo aan istaagahayn oo fa yas'ala annaasa dadkana aan wax weydiisanahayn yacnii intuu istaago aan dadkana wax weydiisanahayn oo intuu istaago waxaa loo yidhi u sida qaalibka ah dadka baryootamaya ee dadka wax weydiisanayaa way sara kacaan sida qaalibka ah waaya markaa yutasadaqa iyo yas'ala labadaba waad kordhigi doontaa waa binasbi miskiinku kaa maaha dadkiina waxba weydiisan maayo dadkina garan maayaanoo baahi iyo markaa waxa weeye waxba dee kuma oga isagoo baahan unbaa haddana qof wax haysta loo haystaa dhowrsoonaantiisa daraaddeed markaa kaasoo kale ay habboon tahay inta la fahmo loo fiirsado in dabadeeta wax la siiyo marka la ogaado weliba loo qariyo waxaa la siinaayo taasay ku sada sadaqaddu kusii fadli badan tahay weeye dadkana sideedaba qofku isagoon u baahnayn inuu wax iska weydiisto oo waxa weeyaan markaa uu baryootamo ah iyadoo wax baahi aanay jirin dee taasi ma bannaanaba waciid daran baana ku soo arooray ka dadka qaar inay ku xoogsadaan ama arrintaa shaqo ay ka dhigteen waa mid aan fiicnayn وعنه أي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو رسولك لأصاعي قفك وشقينا يا على الأرملة أوين إذا بلا ننك أه يا والمسكين قفك مسكينك أه كالمجاهد وحو لمد يهي كوجهاد أي في سبيل الله إلهي ودديس وأحسبه وحكلون ملين يا قال إنه لو كالقائم كتاغا بولمد يهي الذي كاتاغا ولا يفتر أن دالهين عبادة عوردا أتاغنان يوم كدالهين وكالصائم كصوم بولمد يهي الذي كاسو لا يفطر أنا فرهين وصوم صناه ورهد يجير يعني قف عبادة لازمية oo mar walba ajarkeed iyo abaalkeedu u socdo ayuu la ajar yahay muttafaqun calayh ee asaaci waa ka markaa u dhaqdhaqaaqaya ee ee u shaqaynaya armaladana waxaa la yidhaahdaa haweenayda aan ninka lahayn dee ama ha ka dhinta ama markaa si kaleba ayaanay u lahaane haweenayda aan ninka lahayn weey waa carmalkaynu inagu nidhaahna halkaynu ka soo qaadanay baa laga yaaba marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka fadliga ay leedahay dumarkaa waxa weeye cid ka mas-uula ama masruufaysa aanay jirin iyo dadka masaakiinta ah sida dadka waaweyn ee iska maaragtay taagta dareeyey kuwa aan waxba haysan kuwa waxa weeyaan maalan laxaad kala dadka noocaasa in la dhaqaaleeyo waa nugushii dadkaa nugusha ah ee nugul in la dhaqaaleeyo oo la masruufo la biiliyo oo wax la siiyaa fadli aada iyo aada u weyn bay leedahay marka waa in lagu dadaalo arrintaa wa canhu ay wa can abi hurayrata can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi sharu acaami cuntata ugu xumi acaamu lwaliimati cuntada waliimada weeye waliimadana waxaa looga jeedaa waa cuntada arooska ama caruuska loo sameeyo caruuska lagu sameeyo weeye marka aroos jiro cuntada la sameeyo ayaa la idhaahdaa waay kelmadda markaa sharu waa afcalu tafdiil oo asalkeedu asharu buu ahaa sa ahaatee carabtu asharu iyo akhyaru labadaa markii isticmaalku ku batay waxay jaraan inta faraha badan alifta amsada way ka jaraan oo sharun iyo khayrun bay yidhaahdaa iyadoo haddana afcalu tafdiilkii ah oo ibnu maaligu khulaasada waa ka ku yidhaahdaa wagaaliban aqnaahumu khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu waashar wagaaliban agnaahumu khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar halkii akhyaru iyo asharu laga odhan lahaa khayrun iyo sharun bay inta badan ka markaa ka isticmaalaan carabi markaa sharu acaami cuntata ugu shar badani acaamulwaliimati weeyi maxay ku shar badatay haddaba yumnacuhaa waa loo diidayaa man yaatiihaa cidda imanaysa ciddaa imanaysaana waa dadka u baahan ee masaakiinta ah oo hadday meesha yimaadaan waa tan la kala dareerinayo waar iska eega meesha maxaa idin dhigay ee la kala didinaayo wa yudcaa ilayhaa waxaana loogu yeedhayaa man ya'baahaa cid diidaysa oo culays iyo kalifaad ay ku tahay baa loogu yeedhayaa waa dadkaa wax iska haysta iska ladanee intan loogu yeedhayo kale gurigoodiiba ay u taallo kuwaana waa loogu yeedhaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo raggaa odayaasha ayaanay maqnaanin hataa kii yidhaahdo wallaahi waan yar fogo gaari ma haysto waxaa la odhanaya gaari u dira imanka ninka odaygaa soo qaada waman lam yujib qofka aan ajiibin addacwata yeedhmada ah weliimatulcarusi loogu yeedhay qofka aana jiibini faqad casa allaha ilaahay wuu caasiyey iyo warasuulahu rasuulkiisaba uu caasiyey sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim waay markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa horta طacaamu اlwaliima inuu mashruuc yahay mashruuciyadiisa laba iyo inaanay markaa habboonayn dadka aqniyada ah ee waxaystuun in loogu yeedho masaakiintana dib looga joojiyo ama laga riixo bal waa in dadka loogu yeedho masaakiinta iyo aqniyada wixii laga gaadhi karaba waa in loo yeedho dadkii la ysku daro oo dad markaa dee isku jira loo yeedho waaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dadka waxaysta hantidooda daraaddeed inaan loo tixgelin yacnii si kale haddii loo jeclaanayo ama loo xidhiidhinayo ama loo tixgelinayo waa halkeeda laakiin hantiday leeyihiin darteed inaan loo qiimayn oo aan loo tixgelin oon la odhan waa xaajigiiyo iska eeg ma garata waay waxaa kaloo ahlulcilmiga jumhuuru ahlilcilmi ay ka deliishadaan xadiidkan yeedhmada la ysugu yeedho weliimatulcarusiga in la ajiibo la maqlaa waajib weeye waayo waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha warasuulah ahlulcilmiga qaarna waxay qabaan yeedhmo kastoo ikraam la ysugu yeedho in la ajiibaa waa waajib iyagoo deliishanaya xadiidkii hore aynu soo marray waidaa dacaaka faajibhu dacwo kastoo ikraam la ysugu yeedho in la ajiibaa waa waajib idhah shuruudda fuqahadu ay sheegaan iyadoo dee meesha ay taallo ay ugu horaysa inaanu meesha munkar jirin xataa munkar hadduu meeshaa yaallo laakiin aada zuulin karto waa tegaysa qaala wa fii riwaayatin fi صaxiixayn riwaayad صaxiixaynka ku sugnayd waxaa ku soo arooray can abi hurayrata min qowlih abi hurayre laga wariyey min qowlihi hadalkiisa inuu odhan jira bi'sa طacaamu طacaamu اlwaliimati yudcaa ilayha alأغniyaau wayutraku اlfuqaraau bi'se طacaamu cunto waxa ugu xumaatay طacaamu اlwaliimati yudcaa ilayhaa waxaa loogu yeedhayaa alaqniyaau dadka waxaysta ee hodanka ah wayutraku waa laga tegaya alfuqaraa'u kuwii aan waxba haysan ee faraha marhnaa ee u baahnaana waa laga tegayaa macni loogu yeedhi maayo marka waxaa suurowda inuu abu hurayra radi allahu canhu mararna dee ku hadli jiray hadalkan uu sheegi jiro oo uu fatwoon jiray oo uu dadka u sheegi jiray mararna rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam isagoo xadiida uu ka warin jiro oo hadalka rasuulka u rafcinayo calayhi الsalaatu wasalaam markaa qadarkan mowquufka ah iyo qadarkan marfuucah isma diidayaan qaala wuxuu uhi can anasin radia allahu canhu waxaa anas laga wariyey rabbi raalliha ka noqday can inabiyi nebiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu nebigu yidhi man caala qofka masruufa jaariyatayni laba hablood qofka masruufa ee tarbiyadooda iyo maaragtay masruufkooda iyo mariinkooda iyo wixii ay u baahan yihiin gacanta ku hayaa xataa tabluqaa ilaa ay ka qaangaadhayaan jaa'a wuu yimaadaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ana aniga iyo wahuwa isagu ay maqruunaani annagoo u xidhiidhsan ka haatayni sida labadaa wadamma wuxuu isku dhajiyey asaabicahu farihiisuu sidaa isugu geeyey rawaahu muslim qaala wamacnaa jaariyatayni ay bintayni laba hablood weeyaan buuhi marka xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa hablihii in la tarbiyeeyo oo la biiliyo oo baahidooda la daboolaa ajarka iyo wanaagay leedahay derajo saraa lagu helaya oo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii taa la yimi inuu la macnoqdo tabluqaana macnii qaangaadh un loogama jeeday ahlulcilmigu yidhaahdeene waa in alla inta ay helayaan cid mas-uuliyaddoodii la wareegta oo biiliso oo masruufto oo dee maaragtay gacanta ku qabata waktiga ay helayaan cid la wareegtaana waa marka inta la guursado dee la kaxaystee lala guri galo weeye markaasi hawsheedii dhankaaga baydhayoo ninkaasaa xilkeedu fuulay guursaday ee kaxaystay laakiin in alla inta ka horraysa walow hadday doonto qaangaadhba ha ahaatee dee cid biiliso oo ka warhayso oo masruufto way u baahantay dee hadday qaangaadho oo aanay nin markaa biiliyana weli yeelan ma suuqa gal baa la odhanaya orada soo shaqayso ya laa waay markaa macnihii xataa tabluqa sidaasaa macnaheedu u noqonaya ilaa ay qaangaadhaan macnihi helaanna cid waxa weeyaan ka mas-uul noqoto oo masruufta halkaa ana wahuwa ka haatayni anadaasi waa mubtada weeye waawdaasina waa wulmaciyo weeye khabarkina waa maqruunaani ana aniga iyo wahuwa isagu maqruunaani annagoo markaa xidhiidhsan ka haatayni sida labadaa labadaa farood oo isku dhow oo macayga uu yahay ama waxaa la odhanayaa anana dee waa mubtada wahuwanada waa lagu cadfay damiirkaana waa lagu cadfay huwa qabarkina kahaatayni buu dhacaya oo jaa-a yowma alqiyaamati maalinka qiyaamu yimaada ana aniga iyo wahuwa isagu kahaatayni sida labadaa anagoo ah wadama asaabica qaala wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday qaalat annaha qaalat inay tidhi dakhalat calaya waxaa ii soo gashay imra'atun haweeney baa ii soo gashay wa macahaa waxaanay wadatay ibnataani lahaa laba hablood oo ay iyadu dhashay bay wadatay tas'alu xaalo ay wax weydiisanaysa ii soo gashay oo ay maaragtay cunto iyo wax la mid ay weydiisanayso kaa way iska baahnaydoo su-aal bay maaragtay sidaa darteed bay su-aasha maaragtay waxa weeye ula imanaysa waxaa markaa taasi daliil ay u tahay qofku marka uu dee aada u baahdo ee wuxuu ku dhowrsoonaado uu waayo ama uu nafta u yaabo inuu dadkii odhan kara waar bal waan iska yaa wax ma haysaa qofku inuu odhan karo wax weydiisan karo falam tajid kamay helin cindii aniga agtayda shay-an waxba kamay helin hayra tamratin waaxidatin xabba timir oo keliya mooyaane midh keliya oo timir ay agtayda ka heshay waxaa halkaa laga qaadanayaa guryaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida macnihii waxa weeyaan adduunyo badan iyo waxba aanay u oolin danyarta ay isaga ahaayeen midh keliyoo timira ayay agtayda ka heshay xaadiid badan oo masalada faahfaahidisana insha allahu xagga dambaynu ku arki doonaa qaalat waxay tidhi fa acطaytuhaa waan siiyey iyaahaa midhkii baan siiyey waxaan midhkaasaan hayaa hoo waxaa laga qaadanayaa sikhinimada iyo faxalnimada caaisha radia allahu canha waayo midh timira haysa midhkii way siisay gabadhii way siisay kadalika iihaarkeeda si ay waxa weeye miskiinaddaa uga horraysiinaysay nafteeda faqasamathaa waxa ay u qaybisay bayna bnatayhaa labadeedii hablood bay u qaybisay midhkii timirta ahay walam taakul minhaa iyadu waxba kamay cunin halkaa waxaa laga qaadanayaa waalidadaasi raxmadda ay ku sugnayd iyo iihaarkay samaynaysay uma qaamat dabadeetana way istaagtay oo fakharajat way baxday fadakhala nebiyu nebiga ayaa noo soo galay sala allahu calayhi wasalama calayna korkayaga faahbartuhu waxaan uga warramay warkii baan siiyey waxaan ihi markaas sidaasaa dhacday sidaa ayaa dhacday oo gabadh baa markaa caynkaa sidii baan warkii baan siiyey wa qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam man ibtuliya qofka lagu ibtileeyo min haadihi اlbanaati hablahan xaggooda bishayin wax lagaga ibtileeyo ee wax hablihii ka mida ilaahay uu siiyo ama ha dhalo ama ha la dhashaan ama si kaleba markaa mas-uul ha uga noqdee ee fa axsana ilayhinna u samafala kunna lahu waxay u noqdaan qofkaa sitran xijaab bay uga noqdaan mina naari naarta muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa xadiidku markaa daliil ikhwaani uu yahay hablaha qofkii ilaahay wuu siiyaa sida dad badan caadadoodu ay tahay inaanu dhayalsan ama aanu inamada ka raacin iyagana waxa weeye aanu maaragtay waxba badan ka soo qaadin bal waa in la ilaaliyo la tarbeeyo diinta lagu tarbeeyo la tacliimiyo khayrkiiyo wanaagga la baro masruufkooda iyo mariinkooda iyo dee biilkooda iyo waxaa loo ilaaliyo iyo korintooda arrintaasi qofka la yimaada ilaahay daraaddii u sameeyaana waa miduu naarta kaga badbaadayo jannadana ku helayo weeye marka waa arrin weyn caadada dadku had iyo jeer waxay iska tahay waana caada jaahiliya hablaha inaan aada loogu dadaalin marka hablaha waa in loo dadaalo laakiin maxaa lagula dadaalayaa khayrkaa lagula dadaalaya khayrka ayaa hablaha lagula dadaalayaa la barayaa waayo waa hooyadii berri inanta ad gacanta ku haysay berri haddii ay kaa tagto ama kusii dhaafto inay hooyo wanaagsan oo saalixadoo si fiican iyaduna wuxu korisa noqoto si wanaagsan wuxu tarbiyaysa taa waa inuu qofku ku xisaabtamo qaala wuxuu uhi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalat annaha qaalat inay tidhi jaa-atnii waxa ii timi miskiinatun miskiinad taxmilu sida ibnatayni lahaa laba habloodoo ay leedahay markaa sida muuqata waa kala laba qiso kala laba qiso weeye sida daahirka wallahu aclam jaa-atnii waxaa ii timi miskiinatun gabadh miskiinad ah oo taxmilu sidatay ibnatayni lahaa laba hablood oo ay leedahay acamtuhaa waxa aan siiyey halaaata maraatin saddex timirood saddex midhoo timirah ayaan siiyey fa acطat waxay siisay kulla waaxidatin minhuma mid la arkoo labadii hablood ka mida tamratan xabba timiray siisa wa rafacad waxay kor ugu qaaday ilaa fiihaa afkeedana tamratan xabba timira midhkii saddexaad lita'kulahaa si ay u cunto iyagiina midba midh bay siisay midhna iyadiibaa cunaysa fastacamathaa fastacamathaa ibnataahaa labadeedii hablood baa markaa ka dalbay inay midhkaana siiso waa carruurta had iyo jeer waynu naqaanaayo intooda xataa marka la siiyo waxa hooyadooda ay hayso dee way haddana weydiistaan dee waa carruur yarro iyagu iyaduba way baahantay garan maayaane alla intaana nasi alla intaana nasi bay dhahda fastacamathaa ibnataahaa xabaddii saddexaadna inay ku quudiso ayay ka dalbeen oo way weydiisteen ibnataahaa labadeedii hablood markaa mafcuulkii labaad wuu xadfan yahay garo fashaqat itamrata cabaddii timirta ahayd ayay laba u kala jeexday allatii taasoo xabaddaasoo kaanat ay ahay turiidu mid rabta an ta'kulahaa inay cunto xabaddii timirta ahayd ay doonaysa inay cunto ayay laba u kala jeexday baynahumaa ay faqasamataa kolkaasay u qaybisay baynahumaa dhexdoo labadoodii bay u qaybisay baynahumaa darafku wuxuu ku tacalluqayaa ficilkaas oo maxduuf ah ay faqasamathaa baynahumaa labadoodii bay u qaybisay kolka halkaa kolka laba masale labaduba way ku jiraan oo iihaarkay samaysay iyadu may cunine labadeeda carruuray hormarisay iyo cadaaladday samaysay way u kala dilaacisay waxay caaisha tidhi faacjabanii waxa i cajabgeliyey sha'nuhaa xaalkeeda gabadhaas ayaa i cajabgeliyey oo arrintaasi aad baan uga helay oo way martay arrin i martay oo ila wanaagsanaatay ayay noqotay fadakartu waxaan u sheegay aladii ay ilamra arrinkii aladii arrinkaasoo sanacat ay samaysay ay hiya haweenaydu lirasuulillaahi rasuulka ilaahay baan u sheegay sala allahu calayhi wasalam markaa faadaasi tacqiib bay faa'iideynaysaa waxaa suuragala rasuulku inaanu guriga joogin guriga uu joogay laakiin aanu maqlahayn ama xaalka gabadhan aanu la socon oo dabeeta markiiba ay caaisha u sheegtay ama markii sidaa arrintu u dhacday intuu usoo galay caaisha ay u sheegtay wa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi ina allaha ilaahay qad awjaba wuu u waajibiyey lahaa ee lilmar'ati haweenaydii bihaa ay bi haadihi lficlati ficilkan iyo arrinkan ay samaysay wuxuu ugu waajibiyey aljannata jannada ayuu ugu waajibiyey ha ina allaha ilaahay qad awjaba wuxuu ugu waajibiyey lahaa ee lilmar'ati haweenayda bihaa ay bi haadihi lficlati arrintan ficilkan ay samaysay sababtiisa aljannata jannadu ugu waajiba aw actaqahaa bihaa aw ama wuxuu rasuulku uhi actaqahaa wuxuu ilaahay gabadhan kaga xoreeyey bihaa arrinkan ay samaysay sababtiisa mina naari naartuu kaga xoreeyey rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey ka waxaa xadiidku inoo tilmaamayaa carruurta yaryar in loo naxariisto iyo in loo tudho iyo in la ilaaliyo wax la siiyo iihaarka loo sameeyo cadaalad loo sameeyo afka wax loogu guro wahaakada qaala wuxuu uhi wacan abi shurayxin abi shurayx waxaa laga wariyey oo khuwaylid ibna camar la odhan jiray alkhusaaciyi radia allahu canhu qaala inuu yidhi abi shuraax markaa rasuulkaa u bixiyey calayhi الsalaatu wasalaam waa saxaabigii xadiidkaynu kitaabu tawxiidka ku dhigannay yanii warinayey oo rasuulku u yimi calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo la yidhaahdo abulxakam la ydhaah saa dabeetana rasuulku weydiiyo kolkaasuu yidhi qoomkayga ayaa markay isqabsadaan isula ka iman jiray kaasaan kala saari jiray kolkaasaa labada darafba sidaa aan u kala saaray ay ku raalli noqon jireen dabeetana wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam ma axsana haada arrinkaasi fiicanah yani inaad dadka si sax oo cadaalada u kala saari jirtay carruur maxaad leedahay kolkaasuu sheegay saddex shurayx iyo cabdullaahi iyo muslim yaa ugu weyn shurayx qaala fa anta abu shurayx magrat abu shurayx baad haddaba tahay oo kunyadu waxa weeye waa shay mashruuca ma aha un caado carbeede waa shay mashruuca waxaana xadiidkaasu inoo tilmaamaya carruurtaada ka ugu weyn in maaragta magaciisa aada ku kunyaysanayso ka abi shurayx waa saxaabigaa weyn khuwaylid ibnu camar baa la odhan jiray magacyo kalena waa lagu sheegay qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigeennu waxau yidhi allaahuma allahyow inii anigu uxariju waxa aan dembi u nisbaynayaa oon haleeshiinayaa macnii dembi qofka ku gaboodfalo xaqa daciifayni labada nugnugul xaqooda oo aalyatiimi agoonka iyo walmar'ati haweenayda labadaa nugnugul xaqooda ayaan ilaahay u markaa ismi iyo dembi ugu nisbaynayaa ani cidda dayacda ee baylihiisee ka soo bixi weyda marka uxariju tadciifku wuxuu faa'iideynayaa nis buu faa'iideynaya uxariju taxriijan shadkani ama tadciifkani wuxuu faa'iideynayaa nisba ma fahanti macnii dembi baan ilxaaqinayaa u nisbaynayaa weeye labadaa nugnugul xaqooda cidda dayacda oo sida sida loo yidhaahdo qas fasaqtu zaydan ama kafartu zaydan yacnii nasabtuhu waay qaala xadiidu xasanu rawaahu النasaaئiyu bisanadi jayid waa xadiid xasanah nasaa-i baana sanad markaa jayida ku wariyey nisaa-i sheekhi la odhan jiro ka xadiidku waana xasan oo sidaa sheekhu sheegay isnaadkiisu waa xasan waxasanahu اlcalaamaة اlalbaniyu raximah اllah alimaam اlalbanina wuu taxsiiniyey qaala wamacnaa uxariju ay ulxiqu waxaan haleeshiinayaa alxaraja dembi baan haleeshiinayaa wahuwa limu weeyaane biman cidda dayaca dayacda xaqahumaa xaqoodaan dembi haleeshiinayaa u tiirinayaa wey wa uxadiru waan ka digayaa min daalika arrinkaa xaqooda in la dayaco taxdiiran ka digid baliiqan xeel dheer wa asjuru canhu waanan reebayaa arrinkaa zajran reebid reebiddaasoo akiidan ay muakadan la adkeeye akiidan ay muakadan la adkeeyey baan reebay waa xadiidku waa haabit weeye agoonkiiyo haweenayda xaqeeda in layska ilaaliyo ayaanu inoo sheegaya waxaad markaa halkaa ka arkaysaa ikhwaani had iyo jeer in dumarka la ilaaliyo ciddii iska taagta daranna la ilaaliyaa waa mid mashruuc ahoo sharcigeennu sheegayo weeye axaadiista haddaan dhammayno qaala wuxuu uhi wa can muscab bni sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhuma muscab waxaa laga wariyay o inuu sacd ibn abi waqaas ahaa qaala inuu yihi ra'aa sacdu sacd wuxuu u maleeyey ana lahu fadlan ana lahu inuu leeyahay fadlan dheeraad inuu ka leeyahay calaa man duunahu cidda ka sokaysoo saxaabada rasuulka ka mid ah markaa geesi uu ahaayo mujaahidaho fadaa'il badan leh ya oo saxiixa muslimka haddaad imanka tagta manaaqibta sacad ibn abi waqaas waxaad arki doontaa isagoo ka warramaya aayaad badan oo sababtiisa kusoo degay soo ma aragtid waayahay markaa wuxuu u maleeyey inuu fadli ka leeyahay cidda ka sokayso oo saxaabada rasuulka ka mid ah wakti waktiyada ka mid ah taasi ay ku soo dhacdo waaya waxaa iska dhici karta wallahu aclam inay tahay wakti markaa khanaa'im iyo wax la mida la qaybinaya oo kale faqaala nabiyu nebigu waxa uu dabadeeta yidhi sala allahu calayhi wasalam hal tunsaruuna oo miyaa laydinku gargaarayaa oo cadowgiina laydinkaga gargaarayaa oo tursaquuna laydinku arsaaqayaaba ilaa biducafaa'ikum kuwiina taagta daran sababtooda mooyaane oo macnihii kuwiinan mujaahidiinta ah ee xoogga lehee dee maaragtay meelaha furanayow waxyaabaha ilaahay uu idinku hiilinaya ee awoodda uu idinku siinaya waxaa ka mida kuwiinan taagta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda iyo wanaagooda ayaa ilaahay jala wacalaa idinku gargaaraya qaala rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa wariyey haakadaa sidaa isagoo ah mursalan oo mursal ah oo macnihii waxa weeye taabici baa rasuulka u tiirinaya صaxaabigii baa macni maqan mursalu minhu صaxaabiyu saqط qaala faina muscab bna sacdi waayo muscab bnu sacd taabiciyun taabici weeyi marka isagunbaa qisadii sheegay aabbahay baan sidaa ka maqlay ama ka wariyeyna ma odhan qaala wuxuu uhi warawaahu waxa wariyey alxaafidu abu bakrin اlbarqaniyu xaafidkii la odhan jiray abu bakr albarqani baa wariyey waayahay fii صaxiixihi صaxiixiisa ayuu ku wariyey mutasilan isagoo macnii mutasil ah ayuu ka wariyey can muscabin muscab buu ka wariyey can abiihi aabbihii buu muscabna ka sii wariyey sacda radia allahu canhu markaa sidaasuu ku noqonayaa mutalsil saasuu ku noqonaya oo taabicigu oo muscabi wuu sheegay waasitadii ama cidda uu ka wariyey ilaan isagu goobjoog arrintan umu ahayne oo waa aabbihii oo saasaa markaa xadiidku mutasiluu ku noqonaya barqaanina magaciisa waxaa la odhan jiray imaam buu ahaa shaafici oo muxadid ah magaciisana waxaa la odhan jiray axmed ibnu muxamed axmed ibnu muxamed albarqani alkhawaarzimi alfaqiihu almuxadithu aladibu saalix marka calaa kulli xaal xadiidku waa xadiid saxiixa weeye imaamu lalbanina uu saxiixiyey in markaa la wasliyey oo la xidhiidhiyeyna alxaafid ibnu xajar qudhiiisu sharaxa saxiixa bukhaariga wuu ku sheegay marka xadiidku wuu sugan yahay calaa kullin biducafaa'ikum kuwiina taagta daran ducafaa waa jamcu daciif markaa daciif baa dicaafna waa lagu jamciyaa dicaafan khaafuu calayhim dicaafna waa lagu jamciyaa ducafaana waa lagu jamciyaa qaala wacan abidardaa abidardaa waxaa laga wariyey oo cuwaymirin la odhan jiray radia allaahu canhu eh cuwaymir baa magaciisa la odhan jiray inta badan abudardaa un baynu naqaanaa nidhaahna cuwaymir ibnu qays ibnu zayd ibnu umaya ibnu maalik baa la odhan jiray alansaariyu radia allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay ibquunii ii dalba aducafa adducafaa'a dadka taagta dareen ee ducafadaa ii dalba macnii kuwaa ii doona oo markaa dadka waa inay soo dhex galaan oo ay ka mid noqdaan si aan u kaalmaysto kuwa ii doona oo maalan waxa weeyaan aan ugu qoro diiwaanka mujaahidiinta iyo wixii la mido dee howlaha loo kala diro dadka ay u dhex yimaadaan oo shaqooyinka howla qabtaan fa inamaa tursaquuna waxaa laydinku arsaaqayaa uun oo watunsaruuna laydinku hiilinayaa un biducafaa'ikum ducafadiina rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa sanad jayida ku wariyey xadiidkuna markaa waa xadiis saxiixoo sugan wa saxaxahu alcalaamatu alalbaniyu raximah اllah imaam alalbanina wuu saxiixi labadan xadiidkan iyo kaa ka horeeyaana waxay inoo sheegayaan dadka masaakiinta ah ee ahlulcibaadada ah ee wanaagsan ya qiimaha ay leeyihiin had iyo jeer waa dad ahlulikhlaas aho ahlulkhushuuc aho qalbigoodu aanu ku mashquulsanayn adduunyo iyo xisaabteed iyo hamigeed iyo waxyaabaha dadka kale haysta marka waa dad had iyo jeer iska maaragtay qalbigoodu saafi yahay ahlulkhlaas aho ilaahay ku xidhanoo mustajaabu dacwo ahoo ducadooda la aqbalo oo marka dadka noocaas inay dadka had iyo jeer ku dhex jiraan waa mid aada iyo aada u muhiima weeye isku soo duuduuboo axaadiidta baabkan waxaynu ka qaadanaynaa ilaahay jala wacalaa xaggiisa in lala qaabilo cibaadada iyo khayrka iyo ikhlaaska iyo daacaadka iyo albaabada khayrku inay noocyo badan yihiin waxyaabaha jannada lagu gelayaana tira badan ay yihiin iyo in dadka markaa iska nugule masaakiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo agoomaha iyo dadka noocaasa in la ilaaliyo oo aada markaa loo taageero oo la tacliimiyo dadka aada iyo aada loo ilaaliyo markaa diinteennu saasay uga warrantay maantana gaaladu waxay sheegtaan oo hay-ado badan ay u samaystaan iyagoo sheeganaya inay dumarka iyo caruurta iyo markaa waxyaabaha noocaas ah ilaalinayaan waay markay saas samaynayaanna inkaar bay qabaan oo wanaag iyo khayr dee ma damacsana shar iyo fasaadunbay wadaan maalka ama haddii ay wax ku bixiyaan waxa ay ku bixinayaanna ama ha idhaahdaan waxbarashadoodaanu maal ku bixinaynaa ama caafimaadkooda ama waxa weeyaan waxyaabo kale maalkaa ay bixinayaan bilaash u bixin maayaan ilaahayna ugu dhowaan maayaan oo ilaahayba ma rumaysna haddaa maxay u bixinayaan ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay liyasuduu can sabiili illaah si ilaahay waddadiisa ay dadka uga hor joogsadaan oo islaamnimada ay uga uga markaa waxa weeye leexiyaan oo ay u gaalaysiiyaan ama ay ugu yaraan gaalnimada u jeclaysiiyaan ayay maalkooda u bixinayaan waay akhlaaqdoodana haddii ay dee uhaad helaan ama ay cidlo ka helaan akhlaaqdooda iyo edabtoodana way ka fasahaadinayaan markaa khayr ma leh gaal khayr ma leh wax la soo dhowaysto hoosta la soo gashadana ma aha qof gaalahoo cadowga ilaahay iyo cadowga rasuulka iyo cadowga dadka mu'miniinta ahi khayrna ma laha wax la soo dhowaystana ma aha ciddii uu uhaad hele uu gacanta ku dhigana wuu fasahaadinayaa shaki ma laha taas waxaanay had iyo jeer dhinaca dadka iyo bulshooyinka uga soo galaan leanna waa xaggii nugushii weeyi dadka iska ducafada ah ee aan iska waabin karahayn ama aan tababkooda xunxun iska garan karahayn ama iska nugule had iyo jeer iska baahan dhankaasi ka soo gelayaan baabu lwasiyati bnisaai ay haadaa baabu lwasiyati binnisaa wuxuu kani baab u yahay dumarkii dardaaranka laysu dardaarmay wax wanaagsan in loo sameeyo si fiican loola dhaqmo waay ee alwasiyatu birifqi bihina waalixsaani ilayhina lidacfihina waاxtiyaajihina liman yaquumu biamrihin waayo waa kuwa iska itaal daranoo cid ka mas-uul noqoto oo arrimahooda isugu dubaridana kama maarmaan markaa dumarku ha noqdaan kuwii la qabay iyo dhammaan dumarka oo dhami waa kuwa iska dacfi ku sifaysan oo markaa u baahan in aada iyo aada loo ilaaliyo ikhwaani kuwa la qaba ee ninku markaa xaaskiisaana dee si gaaray markaa ugu baahan yihiin ama laynoo faray in loo ilaaliyo qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi wacaashiruuhunna kula dhaqma dumarkii bilmacruufi wanaag kula dhaqma iyo macruuf si wanaagsan oo fiican ula mucaasharooda dumarkii waay macruufkaa waxyaabo badan baa soo hoosgelaya in masruufka iyo marinka iyo biilka loo wanaajiyo in hadalka loo wanaajiyo in akhlaaq fiican lagula dhaqmo saynu axaadiidta ku arki doono in ficil loo ficilka loo wanaajiyo in xataa hay-adda iyo qaabka qofku inta taagtiisa ah ama uu awoodayo uu wanaajiyo in ehelkeeda iyo qaraabadeeda la xidhiidhiyo oo xaggaa laga wanaajiyo yani wacaashiruuhuna bilmacruuf umuur badan bay soo guda gelaysa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walan tastaiicuu ma awoodaysaan an tacdiluu inaa u cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda walow xarastum aada dadaashaanba eh taa ma awoodaysaan oo haddii ay jirto waxyaabaha awoodaysaan oo ugu cadaalad samayn kartaan dumarkiinnii waxaydaan awoodayn baa jira waxaydaan awoodayn waxaa ka mid a maxabbadii qalbiga oo kale idinku ma awoodaysaan waxaa iska dhicay karaysa inaa qaarkood u jeclaataan si ka badan kuwa kale soo ma aragtid adugu dee waxaad ku jeclaanaysaa waxay doontaba ha noqoto ama ha kuu jajabnaato mid aad kuu jajaban oo raalli ah oo ku raalli gelisa ha noqoto ama mid diin badan oo wanaagsan oo xagga khayrka iyo ilaahay cabsidiisa ku wanaagsan ha noqoto ama mid qurux badan oo xagga jamaalka iyo soo jiidashada bidhaan ahaan ku wanaagsan ha noqoto adigu si kastaba qalbigaaga iyo maxabadaada ha u kasbatee dee maxabadii qalbiga adigu ma awoodaysid laakiin waxaynu awoodnaa waa afcaashii iyo waxyaabihii daahirka ahaa waa la awoodaa weeye taa kadalika jimaacii oo kalena iyadana maaragtay waxyaabaha aan loogu garsoori karin buu ku jiraa bay ahlu cilmigu idhahdaanoo dee lama awoodi kara isagana falaa tamiiluu ha iilanin oo ha leexanina kulalmayli iilasho dhammaanteed si dhammaystiran ha u wada leexanina weeye oo fatadaruuha a ka tagtaan tii laga leexday kalmucallaqati sidii mid la xidhay xaalo ay tahay oo mucallaqada waxay ahlulcilmigu ku fasiraan iyadoo ah sidii mid aan nala qabin nina markaa nina aan lahayn binaa bilaa nina aan ahayn weynaydu hadday bilaa nin tahay dee nooc fudaydaa jiro oo dhulkeedaasay gelaysaa soo maha ama ciddii doontaa dee soo doonanaysa nin caadiyahoo maamulo masruufo hadday leedahayna dee ninkeenaasaa ilaalinaya waxaad ka warantaa marka aan sidii la doonayeyna loo dhaqahayn in loo maamulahayn in loo ilaalinahayn lana sii daynin dhib bay noqonaysaa kolka markaa sidaa ha ka yeelina baa rabbi tilmaamay jalla wacala waxaana arrinta noocaas iyo kulal maylkaasi uu ku soo xasilayaa dumarkii la wada qabay maalan wixii la awoodi lahaa in loo qaybiyo oo lagu simo oo loogu cadaalad samayo in loogu cadaalad samayn waayo oad salaan tanna wax siiso tanna waxa weeye qadisa amaad waxba siin weydo adoo wax wada siin kara taa ilaahay jalla wacalaa inaga nahiyey baa qofkaasi ku jira oo afalaa tamiiluu he kulalmayl kulalmaylkaasuu ku jira waayo wuu u qaybin kari lahaa hadday xataa hayntiisu intan tahay labu uu ka dhigi kari lahaa wain tuslixuu haddaa hagaajisaan oo watataquu ilaahay ka cabsataan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahayna kafuuran allaha dembi dhaafka badan oo wixii aa qaladeen idinka dhaafaayo haddaad soo noqotaan raxiima raxmadda badan fadligiisuna ilaahay waa waasic weeye qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi saxaabigaasi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi istawsuu biالnisaa'i khayraa istawsuu isu dardaarma biالnisaa'i dumarkii inaa markaa u samaysaan khayraa khayr inaa u samaysaan isu dardaarma oo si wanaagsan ula dhaqantaan faina almar'ata maxaa yeelay haweenayda khuliqat waxaa laga abuuray min dilacin feedh baa laga abuuray wa ina acwaja maa fi dilaci feedha halka ugu shayga ugu qalloocanina aclaahu halka ugu sarraysa weeye fain dahabta haddaad ku tagta tuqiimuhu inaad toosiso kasartahu waad jebin doontaa wain taragtahu haddaad iska dayso oo aad toosin weydana lam yazal ka zuuli maayo acwaja inuu qalloocnaado fastawsuu isu dardaarma dumarka biisu dardaarma binnisaa'i dumarka inaa macni u dhibirsanaataan oo khayr iyo si wanaagsan u samaysaan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala wa fii riwaayatin fii saxiixayni waxaa ku soo arooray almar'atu haweenaydu kadilaci waa sida feedha oo kale laamka waana la kordhigi karaa haddii la reebana dhib ma laha kadilci iyo kadilaci in aqamtahaa haddii aada markaa toosisood istidhaahdo toosi kasartahaa waad jebin doontaa wain istamtacta biha haddii aada ku raaxaysatana istamtacta waad ku raaxaysan wa fiihaa cawajun iyadoo qallooc ku jiro oo qalloocan xaal qallooc ku sugan yahay macal qallooceeda aad ku raaxaysan wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslimka u suganna waxaa ku yimi ina almar'ata haweenayda khuliqat waxaa laga abuuray min dilacin feedh lan tastaqiima laka kuuguna toosnaan mayso calaa dariiqatin waddo kuugu toosnaan mayso macni waxa weeyaan dabeecad fiican oo toosan oo keliya laasimi mayso kolba weji bay yeelanayaan marna waxaad ku arkaysaa wax wanaagsan ood ku faraxdo mar kalena waxaad ku arkaysaa wax markaa aanad ku farxin oo aada maalan kaba cadhooto ama aada ku qoonsato aad ku arkaysa fa in istamtacta bihaa haddaad ku raaxaysata istamtacta bihaa waad ku raaxaysan wa fiihaa cawajun iyadoo iska qalloocan wain dahabta haddaad ku tagta tuqiimuhaa inaad toosisana kasartahaa waad jebin haddaad istidhaa murh ka dhig murhba kuu noqon mayse baf baad ka siin weeye wa kasruhaa jebinteeduna alaaquhaa waa in la furo oo warqadda loo dhiibo o laydhaha tani hagaagi mayse soco ma garata qowluhu cawajun huwa bifatxi اlcayni wاlwaawi cawajun weeye markaa waa qalooca weeye sidaasuu xadiidka markaa u dabdiyey ee waxaana kala jira lafdigaasi ha inoo dambeeye eh istawsuu biالnisaaءi khayraa sida alxaafid ibnu xajar ba sharaxa saxiixa bukhaariga uu ku yidhaahdo keyrkii ahlulcilmiga ahna ay tilmaamayaan laba macnoba waa lagu fasiri karaa dhowr weji laba weji in ka badanna waabay iska noqon karta lakiin waxaad mooddaa wejiyada qaar inay isku dhadhow yihiin wejiga koowaad waa istawsuu binisaa'i khayran ka aynu u laqbadho maree macnihiisu uu yahay yacnii isu dardaarma haddaad raka tihiin dumarkii inaad khayr u samaysaan oo si fiican ula dhaqantaan isu dardaarma oo isku waaniya oo isku wacdiya dumarkii in si fiican a ula dhaqantaan oo barhkiimo barhka kale ha u dardaarmo wanaajinta dumarka iyo si fiican ula dhaqankooda soo ma aragtid kaasi waa mid macnaha labaad waxa uu yahay ee la saaray istawsuu binisaa'i khayran ay iqbaluu wasiyatii aqbala dardaaranka anigu haddaan rasuulka ahay aan idiin dardaarmay dumarka inaad si fiican ula dhaqantaan arrintaa iyo dardaarankaa aqbala oo ku camal fala oo dumarkii si wanaagsan ula dhaqma wey soo ma aragtid marka idinku isu dardaarma iyo dardaarankan anigu idiin dardaarmaya aqbala labadaaba waa lagu fasay wejigaa dambuu weliba xoojiya alxaafid ibnu xajar oo uu idhaahdaa wejiyada kaasaa igula sii fiican taasi waa mid midda labaad xadiidka waxaa markaa laga qaadanayaa dumarku inaanay xaalad xaalad keliya had iyo jeer laasimin oo warkoodu had iyo jeer wada toos aanu ahayn ee iska isbedbedelka iyo dee waxyaabaha kaala kulmaya ay iska fara badan yihiin sida awgeed inay tahay inaad waxoogay musaalaxo ku wado o aada hagaajiso oo aada u dulqaadato oo aada soo dhadhoweyso oo intii aada hagaajisan karaysa ee toostoosisan karaysa aada iska toostoosisato oo aanad mar walba ka doonin inay sidaasuun ahaato markaad aragta iyadoo xaggan u yar baydha ama maaragta wax yar aad ku qoonsato aanad kax noqon waxaanay ahlulcilmigu maraan dumarka waxaa laga abuuray feedh qalloocan feedha laga abuurayna waa feedhii nebi aadam calayhi salaam weliba feedha bidix weeyi feedhii bidix ee nebi aadam calayhi salaam baa laga abuuray dumarka ibnu cabbaas baana sidaas maray cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna ma jiro ahlulcilmiguna saasay mareen iyaguna adilana waa laga deliishaday sida xadiidkan iyo aayaddii qur-aanka ahayd ee innaa khalaqnaakum yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida oo kale marka sida saxda ahina sidaa weeye dadka waxyaabo kala sheeg sheegayna warkoodu sax maaha dhegna loo dhigi maayo waa ta kale eh lafdigan cawaj laba siyood baa loo akhriyaa marna ciwaj baa la idhaahdaa marna cawaj cawajka wixii muuqda ee tusaale ahaan jira ama muuqda qalooca uu qalloocan yahay baa cawaj la idhaha marka caynka la kor dhigo soo ma aragtid waa wixii muuqda cawaj ee kuu muuqda ee maxsuus ah ciwaj marka caynka la hoos dhigana waa wixii aan muuqane maalan waxa weeye macaani ah qofkan diintiisu waxa weeye waa ciwaj baa ku sugan qalooc baa ku sugan qur-aanka ilaahay waa ka yidhi di hayra dii ciwajin soo ma aragtid marka ciwajkana macaanidu marka ay qalloocdaa loo isticmaalaa halkan kolkaa sheekhu wuxuu maray sidaa aada aragto ee cawaj inuu yahay bifatxil caynka ah laakiin kitaabadiisa qaarkood waxa uu ku sheegay in ahlulcilmiga qaarkood ay mareen halkan xadiidka lafdigan ku jiraa inuu ciwaj yahay ciwaj weeyaan buu marka ay yidhaahdeen sidaasaana saxiixa buu yihi in halkan ciwaj la yidhaahdaa fiican buu yidhi lakin kitaabkan saasuu maray kitaabkiisa kale tahdiib lugaati walasmaa la yidhaahdo tahdiib اlasmaaءi walugaat wuxuu yihi sida صaxiixa waa in ciwaj loo akriyo wey marka axaadiis badan buu soo aroorin doonaa waxaa guud ahaan aynu ku khatimaynaa dumarkaa mas-uulka laga yahay in la ilaaliyo oo si fiican in loola dhaqmo ilaahay loogu dhawaado jala wacalaa إلahay khayرkiiyo wanaagha ina waafajiyo وسubحaanaka الlah بxamdika أشhهadu an laa إlaha ilا anta اstغfiruka وأtuub ilayk intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bxifd اllahi tacaalى waricaayatih وaakhiru dacwaana an alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin وslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed maca taxiyati ikhwanikm fi shabakati manhaji online